والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يقول إذا دخل المسجد aadaakani baabu bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye yaquulu uu odhanayo shaksigu idaa dakhala marka uu galo almasjid oo marka uu masjidka soo gelayo bal wixii dikri ama duco ahaayee uu odhanayey ayuu baabkiisii yahay xadaثna yaحya bnu yaحya qaala akbarana sulayman bnu bilaal can rabiicata bn abi cabdالraحman naaqs عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال أنه قال بل سندك كلي وضد أدو معروفين أونو ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإمامك معروف كاي فقيها استقضاها إمام مالك يشيخ وهي ربيعة الرأي الأوراني أبهنا في يد سابو عبد الرحمن مقعد سفر رخبة ليلة cabdilmalik ibn saciid ibn suwaydna waa nin ansaar ah oo marka dambe magaciisa intaa ka dheer baaba inoo imane meeshii waa laba saxaabi ayaa xadiidkani laakiin shaki baa meeshii dhacay can abi xumaydin aw can abi usaydin labaduba oo saxaabadii rasuulka ay kama mid yihiin oo ansaara xadiidka ayaa raawigii shakiyey ama shaki dhacay cabdilmalik ninka uu ka warinaya ma abu xumayd ba mise waa abu usayd dee saxaabadana marka la eego shakiga cayntooda ama iyagii laba shakiyo san oo kale shaki dhaco ama garasho la-aanta aan cayntiisaba la garanay can rajulin min asaxaaba la yidhaah ina xadiidka wax dhiba kuma keento oo sababtu dhammaan saxaabadu waa wada cudul cadaala u sugnaatay dadkan kale waxaa markaa ama san oo kale taradud dhaco ama waxa weeyaan in cayntoodii la garan waayo xadiidkii looga celinaya khaasatan taradudka hadduu dhaco dee nin siqa iyo ninaan siqa ahayn dhexdoodba waa dee cadaaladii dadki markaa cadaala umay wada sugnaan waxaa suurtagala ruuxan inuu ruux daciifaba noqdo laakiin saxaabada taas aamin baan kaba nahay oo dhibita dhibi markaa ma jirto qaala wuxu uhi markaa saxaabigaasi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ida dakala axadukum axadkiin hadduu galo oo uu soo galo almasjida masjidka uu soo galo falyaqul ha yidhaaho allahuma aftax lii abwaaba raxmatik waidaa kharaja hadduu baxana falyaqul ha yidhaaho hadduu masaajidkii ka baxa weeyo marka uu masaajidka ka baxayana falyaqul ha yidhaaho allahuma inii as'aluka min fadlik waa labadan duco uun markaa uu soo gelayo weliba dee adabtii waxaa kaloo kaba mida midigtiisa inuu kusoo horreysiiyo uu masaajidka midigtiisa soo hor markaa kusoo horgeliyo ama soo horgeliyo ha yidhaaho allahuma aftax lii abwaaba raxmatik ilaahow ii fur naxariistaada albaabadeeda markaa uu baxayana isagoo bidixda horreysiinaya ha yidhaaho ilaahu waxaan ku weydiisanayaa fadligaaga ayaan ku weydiisanaya ama fadligaagaan wax kamida ku weydiisanaya intaaba yidhaaho qaala muslimun muslim ba wuxuu yihi hoosu dhigdha kaa yar qiraada qaala muslimun muslim ba wuxuu yihi samictu yaxya bna yaxya yaxya bna yaxya waa sheekiisa marka horeba sanadka inoogu sugnaa atamimi yaquulu xaalu ku qowlayo katabtu hada alxadiida xadiidkan baan qoray min kitaabi sulayman bni bilaalin waa sheekiisii oo sulayman ibnu bilaal kitaabkiisii ayaan xadiidkan kaba qoray qaala waxaana ku qornaa markaas waa wuxu uu yihi sulayman balaqanii waxa i soo gaadhay ana yaxya alximaaniya ninkaa yaxya la yidhaaha ee reer ximaan yaquulu inuu odhanayay wa abi usaydin oo bal horta in waxa ujeeddadu ay tahay xadiidka waa taa shaki inoogu sugnaa aw baa taalay abu xubayd biyaa ka xadiidka warinaya laga warinaya ise waa abu usayd shakigaasa inooguma sugnaa sulaymaan ibnu bilaal kitaabkiisii baa wuxuu ku arkay yaxya bnu yaxya odhanaya inuu yihi yaxya alximaani baa waxa i soo gaadhay inuu odhanayo isagu shaki mabuu odhanayna uu isku cadfayayo wuxuu lahaa oo kitaabka markaa uu odhanayu kuma warinayay can abi xumaydin wa abi usaydin oo markaa macnu uu noqdo labadan saxaabiba xadiidka way wada wariyeen oo way wadaagsadeen oo markaa wowdii caadifada ahayd ay udhaxayso intaa weeye horta inta inooguba sugan yaxyahanna yaxya ibnu cabdiraxmaan ama yaxya ibnu cabdil adugu wax cabdilxamid ibnu cabdiraxmaan baa la idhahda yaxya ibnu cabdilxamid baa la idhaha ibnu cabdiraxmaan ibnu bashmin reer kuufa weeye waa nin xaafid ahaa laakiin waxyaalahay dee bacdalcul ay lagu sheegay waxaa kaba mid ah ama ay kuba tuhmeen sariqat alxadiis oo kale xadiidka xaditaankiisa ama dee waxyaalahan uu riwaayo u lahayn baa dhici karta inuu isagu dee sheegtaba riwaayadeedii oo kale oo saa daraaddeed baabay u daciifiyeen xaafid haba ahaadee laakiin maxaa jira muslim wax riwaayuu ku leeyahy ma jirto xadiidkan shaqo ku imika inooguma laha muslimna meel kalu wax kaga wariyay iyo bukhaaritoona maba jiraan halkan dikrigan un baa yimid ninkan oo leh yaxya alxamaani ximaani baa soo gaadhay isagu abi usayd kuma warinayey ee imika xataa rijaasha muslim laguma tirinayo walow taqriibka xaafid ay dhacday inuu raqabka muslim siiyey oo dikrigaas unbuu meeshan kuba leeyahay xadiidka si laynoogu wariyo taa horeba weeye bal markaa waxa ay tahay un markaa masjidka lasoo gelayo in la ilaaliyo ducadan marka laga baxayana ducadan laba ilaaliyo kolley axaadiis kaleo abi da-uud iyo keyrkii kuba suganna way jiraanoo intan wax ka ziyaadsan ay kuba sugnayd oo ay kaba mid ahayd acuudu billahi alcadiim wabiwajhi lkariim wasuldaani alqadiim min ashaydaani arajiim marka haddana ducadan laba imanayo ama bisin iyo salliga rasuulka inta lagu salliyo bal markaa ducadan lalaba imanayo kolleyna bal adciyooyinka iyo adkaaraha jaanibkan kuba soo arooray malaa dee waxa madaanteedu ama meelahan ka helayna ay tay iyagoo urursan waa kutubtan adkaarta ama dikriga iyo taa lagu ururiyey oo dee kuwa ugu mudan uu yahayba kitaabkan imaam nawowi aladkaar oo isagu riwaayadeennan iyo riwaayaadka abu da-uud iyo wixii bal soo arooray uu markaas isu wada geeyo kolley isku wada martaba maaha oo barhkood dee sanadkooda maqaal baa ku sugnaanaya laakiin waxaan leenahay un bal dacooyinkan iyo adkaartan waa bal masalan intani ay kaba mid tahay oo waxyaalaha dee sunna ah ama aadaabtii ah masaajidka gelitaankiisa iyo bixitaankiisa وxadثna xamid بن cmر البkrاwy qال xadثna بشhr بن المفضل qال xadثna cmارة بن غaزية عن ربيcة بن أbي عبدالرحمن عن cabdالملك بن سعيد بن سوayd الأنصاaري markii hore cabdالملك بن سعيid unbuu ku kaaftoomay waa nin taaبiciyo waa kanoo anصاar cabdالملك بن سعيid بن سوayd الأنصاarي عن أbي حmaydi أو عن أbي أسaydi waa shakigii un عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثl baabu istixbaabi taxiyati lmasjidi biragcatayn wuxuu u baabaysan yahay sunnihii ay sunno ahayd masjidka in laguba salaamo ama taxiyadiisii laba ragcadood oo la tukaday intaan la fadhiisan dee lagu salaamayeyba ama taxiyadii iyo wakaraahati ljuluusi qabla salaati ma intaan labadaa ragcadood la tukan ama salaad aan la tukan in la fadhiisto masjidka ruuxii soo galay inay karaaho tahay wa annaha mashruucatu fi jamiic alawqaat waxaa kaloo iyadana baabka inoogu sugan labadaa ragcadood ama salaada taxiyada lagu magacaabaya inay jidaysantahay awqaadda dhammaanteed oo xataa awqaaddii nahyiga ee salaadaha laysu diiday sida salaada subax dabadeed iyo salaada casar dabadeed iyo in iyagu sabab bay leedahiin oo sababtoodii kol haddii la helo la tukanayo iyadu markaa ay jidaysan tahay unoo xataa awqaaddii nahyiga markaa laga soo reebayo salaadaas sababtale taxiyadu kaba mid tahay salaadaha laysu diidayo kuwa lagaba soo reebayo kolley tarjamadana ee imaamna muslim xadiidku inoo keeni doonaa laakiin san horeba usoo ogaanay taraajimtan aanayna waa taraajimtii imaam nawowi ee waana xadiidku waxyaalihii uu kulansanayay bal matalan taas walow dee wa annaha mashruucatu fi jamiic alawqaat iyo kolley dee lafdigan cumuumka uun oo la odhan karo de may axaadiisii nahyigaa jirto laga horreysiinaya waa la khaas yeelay la odhan karo cumuumka inoo soo socda isagu cibaarada uu kaba qaatay oo in waqti kastaba ay jidaysayna calaa kulli xaalin waxa kuba sugan way noo iman doonaan xadaثna cabdالlahi بn mslmة بn qacnabi وqtaybaة بn saciidi qala xadaثna malik xa وxadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عlى malik عan camir bn cabdالlahi bn الزubayr عan cmr bn sulaymin الزuraqي عan abi qataadata ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه وasلم qaala bal kollay dadkani waa dad kitaabka kusoo noqnoqda in camr bn cabdillaahi bn zubayr iyo camr bnu sulaym labadoodna taabiciintii bay kaga mid yihiin oo waa nin ansaara camr bnu sulaym azuraqi zuraqna waa reer reer bani zuraq la odhanayay ama waa jirib ansaareed baa loo nisbeeyo bal waqtigii rasuulka dee xaafadu gaarana way lahaayeen masjid u gaaro masjidu bani zuraq la odhanayana waqtiga rasuulka waabay lahaayeen be abuqatadna waa saxaabigii jaliilkahay ansaareed wuxuu yidhi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi idaa dakala hadduu galuu soo galo axadukum axadkiin almasjida masjidka uu soo galo falyarkac ha tukada ragcatayni laba ragcadood qabla an yajlisa intaanu fadhiisan oo axad idinka idinka midi hadduu masjidka soo galo laba ragcadood ha tukado intaanu fadhiisan waa taxiyadii bal aan isya raacin oo xadiidkan dariiqiisa iyo xadiidkaba dambeeyaba ama horta xadiidkan dariiqiisa xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna xusein بn عaliyi can zaa'idata xusein bn cali waa nin aynu marar soo aragno zaahidna ahaa caalimna ahaa xusein bn caliyin الjucfi can zaa'idata zaa'dat ibn qudama isaguna waa min alasbat almutqiniin qال xdثnي cمر بن يحyى الأنصاaري qال xdثnي محمد بن يحyى بن حbاn عن cمر بن سليم بن khلdة الأنصاaري waa ninkii marka dhaweydaynu soo marre markii hore muxuu yihi عن cمر بن سليم الزurqي سنadkii hore imakana aلأنصاaري dee أنصاarna way ka caamsan tahay زureq o زureq waa jilib أنصاar kaba midahun عن أbي qتاadة صاaحب رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qال أنه qال dkltu اmasjida masjidkii baan soo galay walxaal rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay jaalisun uu fadhiyo bayna dahraanayi naasi dadka dhexdooda oo isagoo masjidkii fadhiya dadkiina ay la joogaan ayaad ana soo galay qaala wuxuu yihi abu qataada odhanaya fajalastu waan fadhiistay fajalastu waan fadhiistay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi maa manacaka maxaa kuu diiday an tarkaca inaad tukato ragcatayni laba ragcadood oo an tarkaca macnaa inaad rukuucdo dee waa inaad tukatowne laba ragcadood qabla an tajlisa intii aanad fadhiisan inaad laba ragcadood horta tukato maxaa kuu diiday qaala wuxuu ihi abu qataada faqultu waxaan ihi yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahay ow ra'aytuka waxaan ku arkay jaalisan xaalatay adigoo fadhiya wاnnaasu walxaal annaasu dadkuna juluusun ay fadhiyaan dhinacyadaada deesaan doonay dee inaan fadhiisto qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh faidaa dakala hadduu galo uu soo galo axadukum axadkiin almasjida masjidka falaa yajlis yaanu fadhiisan xataa yarkaca ilaa uu tukado ragcatayna laba ragcadood uu tukado yaanu fadhiisanin waaba nahyigaasba markii horena amar baan soo haynay falyarkac ragcatayni qabla an yajlisa laba ragcadood ha tukada intaanu fadhiisanin imakana nahyi baaba yimi riwaayadan dambe oo yaanu fadhiisanin ilaa uu laba ragcadood tukado taas buri xadiidka horta tayiyada inoogu sugani waxaa istixbaabu taxiyati lmasjid masjidka taxiyadiisu inay mustaxab tahay ama suna nibadkeed oo laba ragcadood la tukado waxaana ay tahay kollay caamatu ahlilcilmi barhkoodna halkan ijmaacu kaba cabiraya nawowi dee agtooda sunnahaas weeye oo taxiyatulmasjid waa sunna adigu daa-uud iyo ama daahiriyada ayaa waxaa laga soo naqliyaa iyagoo amarkan eegaya falyarkac ragcateyna amarkana asalkiisa wujuub uu faa'iideeyo xaggan kalena cibaarada kalena nahyi dhacay inay inay waajib yahayba ay ku tegeenba laakiin dee kolley caamatu ahlicilmi waxay leeyihiinba sunno weeye oo amarkan istixbaab bay kaba dhigeen nahyigana litanziihun bay kaba dhigeen waxyaalahay bal matalan yidhaaheen sida qurdubi oo kale saaxib almufhim oo kale iyo uu yidhaaho waxaa kaba mid ahaa dee haddii ay waajib tahay waxay noqon lahayd ruuxa soo gelaya masjidka si aanu dee dembigan ugu dhicin oo waajibkan uu guto ruux wayse qaba inuu masjidka soo galo waana lagu isku waafaqsan yahay ruuxaan wayse qabini masjidka inuu soo geli karo bal dee tinka ruuxii janaabaysnaa waa baab kale ruuxaan wayse qabini inuu soo geli karo masjidka ina iskaba joogi karo taasbaa waxay keenaysaa de hadday labada ragcadood waajib ay yihiin waysele aan laguma soo galana ruuxu diyaara inuu soo galo wayse qabo si uu waajibkaa u guutun baabay noqon lahayda ka kale looma ogolaadeena kol haddii ay taas layskuba waafaqsan yaho xataa iyagu taa aanay inkirsanayn buu leeyahay de waa markaa waa bal sunno nimadkeedaba laakiin waa sunnahaas dee xoogga leh oo ah ruuxii inaanu kaba tegin taasi iyadu waa mid arrinta kale meesha jirtaa waxa weeye waa masaladan uu sheekhu dhigtay oo dee in la fadhiista iyada in intaan la tukan karaahay noqonaysaa waa taan sheegnay arrinta kale imaka halkan oo wa annaha mashruucatu fi jamiic alawqaat in kalley halkan kaba qaadanayno dee waa lafdigan ah axadkiin hadduu soo galo kolleyna axadkana dee waaba waxa weeyaan waana siqo shardi oo axadkiin hadduu soo galo masjidka waa axadka idinka idinka mid ista haba yeelo wakti lagu khaas yeelay ma jirto haddii awqaad laga soo reebaya ay jirtona meeshii waa la caddayn lahaa marka waxaa cibaarada xadiidku keenaysaa in dee wakti kasta ama xaalo kasta dee kol hadduu ruuxu soo galo wakti kastaba ama waktigii karaahada ha noqoto ama ama waktigaa dee salaada laisuda ama wakti kaleba in laba tukado taas ba xadiidku uu keenaya kolleyna waa nise madhabka shaaficiyadu ay tahay jamaaco culimada kamidana qowlkood weeye laakiin qolooyin a'imadii kaba mid ahaa ayaa iyadoo meesha ay iscaaridayaan amarkan ah falyarkaca ragcatayni qabla an yajlisa oo dee markaynu jaanibkaa eegno waktigii nahyiga iyo waktigii kalaba shamlinaya iyo axaadiistii ay kuba timi ee inoo dambeysay haddii ala idhaaho ay kuba timi in awqaadaha qaarkood sida bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasri iyo laysu diiday salaadee taas bal markaa laysuba diiday labadoodii oo iscaariday bay waxay horreysiiyaan nahyigay horreysiiyaan halkaa kuba sugan oo de waxay leeyihin markaa xadrigii iyo ibaaxadana xadrigay horreysiinayaan saa daraaddeed waxay leeyihiin ba aimadaasi waktigii nahyigu kuma jiro hadduu salaad subax dabadeed ama casar dabadeed masjidkii soo galo haba wayse qabe salaadii ma tukanayo waa taa ay dee qolooyin kala duwan iyagoo ay kuba tagaan arrinkuna waa tacaarudkan laakiin de bal markaa kolley iyadoosan dee madhabka xanaabiladuna mala waa saasoo walow dee ibnu taymiya iyo tay raajax yeelaanay tay sida dee shaaficiyaduba ay kuba tegayaan oy leeyihin axaadiistiiba isku kulmayso oo lagu wada camal fali karaya kolleyna waxaa keenay inay shaaficiyadiyo dee qolooyinka raajax yeelaya madhab ahaanna waa ka raajaxa waktigaa waa la tukan karaa taas baa raajaxa in la raajax yeelo waxaan haynaa walow imika kan wax khaas yeelaya oo suuro suurooyinka kamida ka saarayaa ma jiraan laakiin xagga nahyiga oo kale salaada dabadeed ee casar ama subax yaan la tukanin labada ragca ama dee salaad yaan la tukanin axaadiistay kala dunayd ee kuba timi waxyaalo khaas yeelayo suurooyin ka saaraya inooba yimi oo waxa inoo sugan oo dee kitaabkana way kuba sugan tahayba waa xadiidka saxiixa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh casar dabadeed inuu laba ragcadood oo kuwii duhurka oo dhaafay ahayd uu tukaday markii la weydiiyeyna wuxuu ihi waatiyaa dadka udiideysa maxaa dhacay salaadani wuxuu ihi labadii duhur bee ka dambeeyaa laiga shuqliyo waan tukanaya marka waxay noqotay salaadii haddii salaad la qalaynayo xataa waa sunno la qalaynayo oo kale ama salaadii ay sabab lahayd ee sidaa sababtaa hore mutaqadimka ama tan muqaarinkaa in bal martalan markaas laga soo reebo waxaa kaloo iyaduna jirta iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaadii subax dabadeed nin ragcad laba ragcadood tukanayo uu arkay oo yihi ma subaxii baad afar tukanaysaa markii uu sheegay sunnihii oo dhaafay inuu imika tukanayo sunnaha hore aan u tukan rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kaba aamusayo dee sunnahaasna waaba tan laba tukan karo bal markaa xagga waxaa ku yimi taksiis laakiin halkan wax khaas yeelayaa may iman oo taasi waxay tahay un salaadu hadday sabab leedahay dee waa la tukanayaa oo taxiyadii hadduu markaa soo galo onu usoo gelin ataxiya tukatid ee qarad kale uu soo galay markaa waa tukanaya oo taas xadiidku markaas san buu u yihi wa annaha mashruucatun fi jamiic alawqaat bal taasba arrinta kale dee inay aad u adag tahay oo aan bal matalan inoo tilmaamaye umuuraha ka horeyso waana wax dambeeye waxaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba dhacday isagoo khudbaynaya salaad jimcuu khudbaynayay waktigaa khudbadana sidaan wada ognahay salaad la tukadaa ma jirto salaad la tukadaa ma jirto ayaa nin soo galay ninku markii uu soo galay buu iska fadhiistay rasuulka ilaahay khudbadiisii buu joojiyey bal dee hadal aan dee kii khudbaa nimankii buu la hadlay wuxuu amray inuu laba ragcadood tukado oo uu kaco uu soo gaabiyo labadii ragcadood tukao waan u fadhiistay weliba wuu fadhiistay khudbana way ahayd rasuulka ilaahay khudbadii uu joojiyo wuu la hadlu yihi ma tukato may buu ihi o deetu yihi qum farkaca ragcatayn oo soo gaabi waktigaa khudbadii oo salaadba aan la tukan karin kol haddii iyadii la yidhi hala tukado dee waxa weeyaan umuurahan kale qolooyinkani ay xujaysteen umuurahaasaa ka horeynayo bal markaa waxaan leenahay taxiyadii masjidka sidaa uu imaamkuba kaba cabiray tarjamada waa la tukanayaa waktiyada nahyigana kol haddii waxa loo soo galay aanu ataxiyada tukatid aanay ahayna dee si kale uu soo galay taasna waa mid arrinta kale halkan culimadu ay sheegaan waxay leeyihiinba shardi maaha inuu ruuxu taxiye uu niyoodo qaradku waxa weeye masjidka xurmadiisii weeyo ruuxu masjidkii hadduu soo galay isagoon salaad ku tukan inaanu fadhiisanin weeye hadduu markaa soo galay oo imaka raatibadii duhur ee kaba horreysay ama dee subaxii raatibadiisii uu tukado xataa ayaanu taxiyadii niyoon ama salaad kaleo farada uu tukado meeshii waa maxaa dhacaysa inuu salaad tukaday isagoo fadhiisanin waxa la diidayana waxay ahayd in la fadhiisto iyadoon salaad la tukan marka xataa niyadaasi haddaanay jirin tan baa ku filaanaysa oo macnaa shardina maaha in dee taxiyadii uu la niyoodo walow dee ay u noqon karto markaa raatibadii uu tukaday taxiyadiina way noqonaysaa raatibadii uu tukanayana way noqonaysaa oo bal matalan arrinka jiraana way u xasilaysaa oo salaad la tukaday unbay ugu xasilaysaa ama niyadii taxiyada ha noqoto niyadii taxiyada ha noqoto ama salaad kaleba haba noqotay kol haddaanu fadhiisan isagoon tukan baltaa weye haddii uu intuu fadhiistay oo isiloobaba ama saasoo kalo sadeetanin saa uu ninku marka uu rasuulka ilaahay khudbeynayay ma waktiga aanu dheeraa rasuulku ruuxuu kacayaa uu tukanayaa taxiyadii bal waa xadiidkan imaka umuurihiisa dee umuurihii aan kaba soo yar qaadanaynay weye xadaثna aحmed iبn jawas بn الxanafiy abu caaصimi kolley waxaanay kaba soo reeba masl xaraam waxay dhahan taxiyadiisu waaba dawaafka dee ninkii dawaaf ujeeday wey haddii aanu markaa dawaaf aanad ujeedin masjidkii baa timi dawaaf uma jeedin inoo dawaafta uma jeedin iyada markaa dee taxiyadii waa tukanaysaa lakiin hadduu dee soo galo islahaa dawaaf horta dawaafku horreysiinaya taas bay taxiyadu tahay markan ay leeyihiin maslxaraam dawaafkiisu maya taxiyadiisu waa dawaaf oo kale waa ninkii dawaaf doonaya dee kolley dadku markay soo galaan in badan dee waabay salaad bay doonayaan ay uba soo galeen marka hadduu salaad iyo aadkaga ictikaafki usoo galo markaa mar kale bal haba dawaafe marka aanu dawaaf ku talagelin iyadna xukunka waa taasun taxiyadii waa la tukanaya hadduu dee masjidkii rasuulka ay tahay iyada salaamta rasuulka uu salaamayo waxaa ka horeynaysa horta taxiyadii inuu tukado masjidkii markuu soo galo horta taxiyadu tukanaya markuu taxiyada tukado dabadeed ayuu dee bal masalan markaa kacaya oo dee salaamtii laba imanaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uu salaamayey ayuu laba imanaya ee taasna taxiyadaa horeynaysa xadaثna aحmed بن jawas بn الxanafiy abu caaصimi qala xadaثna cubayd الlahi اlأshtaciy can sufyaan kolley waxaan filaya inaan hore usoo aragno waa nin iqa oo atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mido cubaydullaahi ibn cubayd الraحman aabihiina waa malaa musaqarun oo cubayd الraحman ba aabihiina la yidhaahaa waxaana yidhaahaanba waa min aثbat الnaas ama aثbat الnaasi kitaaba waa can sufyaan marka la eego sufyaan waa sufyaan kuwa sufyaan thawri horta sufyaan ibnu cuyeyne maaha dadkii xertiisa ahaa marka la eego kitaab ahaan bay leeyihin maha xifdi ahaan waa dadkii wax ka qoray axaadiistiisa qortay ee kutub ay dee matalan ka qorteen sufyaan axaadiistiisa dee dad kala duwan baa lahaaye ninkii xagga marka la eego jaanibkaa uguma si isbaat badnaa ama si u idqaan badnaa ayaabuu yahay oo asbatu naasi kitaaban can sufyaan thawri can muxarib bni ditarin can jaabir bni cabdillahi qaala anahu qaal kana lii waxa ii sugnayd cala nabiyi salى اllahu alayه wasalam daynun dayn baa rasuulka ilaahay ugu sugnaa korkiisa faqadaanii daynkii ayuu isiiyey waa ii gudayba daynkii au dee markaas wazaadanii weliba waxbuu iigu ziyaadiyo intii daynkayga ahayd un imuusiina waxbuu iigu daray wadakaltu waana soo galay oo caleyhi rasuulka ilaahay korkii almasjida masjidkaan ugu soo galay oo masjidku markaa joogay faqaala lii wuxuu igu yidhi salli ragcatayn waa taxiyadii eeg jaabir baa yimi oo rasuulka ilaahay buu masjidka uguba yimi arrinta ugu yimina waa iqtidaan iyo dayn inuu kaba doonayey daynkii waa ziyaadiye o dee wuxuu amray in la siiyo weliba loo ziyaadiye wixii loo miisaamayey fidadii la miisaamayey ayuu amray in loo siyaadiyo markaasuu igu yidhi halkan weeye maxalushaahidkuye laba ragcadood tuko bal laba ragcadood kolley xadiidkan jaabir waa xadiiin bukhaari oo kale raximahullah mala sodomeeye goor in ka badan ayuu soo celceliyaa kitaab salaad ilaa kutubta dambe o dhan waa kusoo celceliyaa kol isagoo yar kol isagoo intaa ka badan de markaasna kolleyna xadiidku qisuu lahaayo rasuulki ilaahay isagoo dee safar ahayd safarkiina ama dee kolley umuurihii jihaad unbay u baxeen ay soo laabeen oo madiine lagu soo jeedo oo rasuulka ilaahay dadka ka dambeeyo salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayuu soo gaadhay jaabir bnu cabdillaahi oo awr buu fuushanaa awr markaas socodba waayey oo dadkii ka reebo la gaabiyey deetuu yihi maxaa ku helayo deetuu yihi abda abi jamali awrkaygan baa ila dibdhacay oo kaa dadkii igaba reebay rasuulka ilaahay ul uhayay unbuu ku gujiyeyoo awrkii un baa dee waa mucjize rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayun buu noqdayba xataa gaadiidkii kale mid kaba dheeraynayo ilaahay noqotay inuu kelmo joojiyo si aanu dadka uga dhex bixinba taasi uu joojiyo rasuulka ilaahayna way soo wada socdeen markaa dadku way kaba horreeyeen oo waxaadala kalena way dhex mareene rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka dalbay inuu awrkan kaba iibiyo markii hore adugu aduu markii rasuulka kuba celiyey ayaa waxa weeyaan oo dee qiimihii rasuulka ilaahay sheegeen haddana bal ii kordhi bu yihi adugu qiimo ayay isku waafaqeen laakiin muxuu shardiyey inuu ku gaadho madiinena wax kala mahayso madiinena lama joogo hadhow ma lugeynayo wuxuu shardiyey awrkii aqbal waa la kala iibsadee laakiin wuxuu shardiyey inuu ku gaadho madiine uu kuba gaadho taas baa horta qisadu ahayd xadiiskuna kolley riwaayaadkiisii alfaadihiisu ikhtilaafaad qadarkii iibkoo kale xagga shardiga iyo dee masale weyn oo beex ah oo taas culimaduna ay ku kala duwan yihiin oo xadiidka dee loo daliishado oo kale iyo umuuro adigu yar jiray bal qadarkii wuxuu ah iyo waxyaalaye calaa kulli xaalin madiine ayaa rasuulka ilaahay baa kasoo horgalay oo markii uu yimi ayuu isagoo awrkii wada ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ulaba yimi waa kan masjidka kula soo kulmay oo laba ragcadood tuka buu yihi marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaasuu de amray bilaalba inuu u miisaamo intii waqiyadii ama waqiyadii ay kuba heshiiyeen qadarkii ay ku heshiiyeenoo weliba wuxu ugu daro ziyaada loo raaciyey intii aan ahayn waana dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xusn qadaagiisi isagaaba yidhi de waxa weeyaan raxima allahu mraan samxan idaa qadaa wasamxan ida qtadaa bal matalan oo taas oo kaleo ziyaadadii iyo ixsaankiisii markay tii dhacday intii loo ziyaadiyey ayuu haddana dhaqaaqaybu u yeedhay isaguna awrkan waabu dee karahsanaayo wuxuu ka baqday inuu rasuulka ilaahay kusoo celinayo deetu bu yihi awrkaagana kaxaysa rasuulka ilaahay lacagtii qaaday ziyaadada ugu dar awrkiina kaxayso dee walaa inuu isaga wax kusiiyo baa u doonayay waktiyadaasna waa guursadee bal marka tan bay ahayd oo xadiidku kolley bukhaari wuxuu usoo celiyaa fawaa'ida badan ee xadiidku leeyahay halkan salaad buu ku bilaabaayo dee masaajidka labada ragcadood oo la tukanayo ama marka safar lagaba yimaadiyo waxyaala iyo taasi ay kaba mid tahay bilowga iyo dee umuuro ilaa beec iyo kolley taasi umaraha sheegayana kolley yar ikhtilaaf baa jira masalada weyne beec ahna oo ruuxu isagoo dee beec iyo shardi markay kulmaan oo kale waa kii xadiisan anaha can beecin wa shardin taas oo kale waa ka shardiyey na waa masala dee kolley masaa-ishiisa waaweyne xadiidka kaba mida siaan sheegayana waa meelaha badan ayuu bukhaari kusoo markaa kusoo celceliya arku kan buu ahaayo bal intii kale waa isticmaalee ziyaadadii rasuulka ilaahay ugu daray wuu haysan jiray uno balaa isagoo de waa rasuulka ilaahay wuxuu ziyaadiye arrintan waxay si gaaro oo ilaa malaa berigii dambe maalintii xare inay ayay dhaaftaa laga yaabaa maalintii xare ee magaalada dhibta badan ee haystay madiina bal haddaba marka maxay tahay rasuulka ilaahay waa kana masjidkiiba ugu soo galayo laba ragcadood ku yihi bal intan imaka odhanaya intaa wey waayo xadiidku dariiq kale inoo dambeeyo waa kan baab kale u keenay baabu istixbaabi ragcatayni fi lmasjidi kolley dee waanay istaba socdeen muslim oo kale oo baabka isagu dhexa ma lahay laba ragcadood sunanibadkood fi lmasjid oo masjidka lagu tukado liman qadima ruuxa yimaada min safarin safar ka yimaada awala quduumi marka ugu horeeyuu yimaado inuu dee masjidkii ku dhowaa laba ragcadood ku tukado bal taas istixbaabka ama sunanimadka ay suno tahay ayuu baabkeeda yahay xdثna عbayd للh بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شعبة عن محاrم أنه سمع جابر بن عبد الله يqول اشhtarىa miني رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم bعيrا waa suurada aan sheegayna laba xadيث u qaadanay waa xadيث keliya un bay markaa waa xadيثka riwaayaatkiisii un rasuulka ilaahay baa wuxuu iga iibsaday ne awr baciirkuna hawrka iyo hasha waa ku wada dhaca walow dee inta badan mala aynu laqbadeena inagu awr aan nidhaahno waxay soo naqliyaan la maqlay nin reer miyo de waa qolooyinkii afwaahdii carbeed luqada ka ururinayay markaa e isagoo leba de sharibtu labada baciiri oo kale taas baciira falama qadima almadinata madine markii uu yimi ayuu amaranii amray an aatiya almasjida masjidka inaan imaado oo fa usaliya ragcatayni laba ragcadood aan ku tukado kale waa waaqaco keliya xadiidkaa horena masjidkan ugu soo galayba ah waxaana kolley dee riwaayaadka qaarkood keenayaan masjidka kadinkiisa rasuulka ilaahay inuu joogay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waana say noo dambaysa uu ku yihi gal oo bal ku tuko laba ragcadood sheekuna imaka tarjama udhexaysiyo si wax dee taxiyatulmasjidkeeda qeybtaa hore uu daliishaday halkan kalena ruuxii safar kaba yimaada inuu masjidka kuba bilaabuu laba ragcadood si rasuulka ilaahay yeeli jiray uu dadka uba fadhiisan jiray laba yimaado taa u daliishadee bal riwaayada kalena aan eegno وxdثnي محمد بن المسن قال xdثna عبدالوهاaب يعني ثقفي قال xdثna عبayd اللhi عن وهب بن kayسان عن جابر بن عبد اللhi قال أنه قال خرجت mعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waxaan baxay rasuulka ilaahay maciisa في غaزاة duulimaad faأbdأ bi waxa ila raagay oo dadkii iga reebay jamali awrkaygii oo waaciya waa daalay waana markay soo noqdeen laakiin arintaasaa dhacday imaka aan soo sheegay uma qadima awrkii wuxuu noqday dee mid hagaag u socday markii dambe uma qadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qabli rasuulka ilaahay baa hortay yimi waqadimtu bilgadaati aniguna subaxdii ayaan imi madiina kale rasuulka ilaahayna caadadiisu waxaabay ahayd ama gelin hore ama gelin dambe inuu yimaado gelin horena way u badnayd bal dee waxaanu am inaga nahiyey ruuxu haddii uu maqan yaho muddo uu reerkiisii ka maqnaa guuragal in loogu yimaado iyagoon ka warhayn taas oo kale waa kay tastaxida almugiiba wa tamtashid alshacifatu taas oo kale bal baaba xadiidka laftex saxiix dee rasuulka ilahi qowlkiisii weeye oo iyada adug bal laga warhayo un dee imaka malaa itisaalkiina waa dhib yar yahayo ruuxii in badan maqnaana hadduu caawa imanayo waa la ogaan karaa kol haddii dee usii sheego la og yahay dhib ma laha e oo waqtiyada aan warkaaba la iskaba heli jirin ee ruuxu inuu soo galo un reerkiisii oo ka aan war uhayn taas nahyi baaba jiray rasuulka ilahi sidaa daraaddeed gelin horuu soo geli jiray madiina faji'tu lmasjida masjidkii ayaan imi fawajadtuhu waxaan helay rasuulkii ilaahay oo calaa baabi lmasjidi rasuulka ilahay baan la soo kulmay isagoo masjidka kadinkiisa jooga qaala markaasuu yihi alana ma imaka ayaa xiina qadimta warka ad timi macnaa ujeedada qadimta alana weeye oo waktigaa timi ma imakayo ma imakaa timi qultu waxaan nacam ha qaala wuxu uhi fajaca malka bal awrka halkan kaga tago awrkii buu ina wadaa rasuulka ilaahay buu ukeenayaa shardigaasaana jira markaa hore u yaha madiine ku gaadho wadkul gal oo fasalli ragcatayni masaajidka gal oo laba ragcadood horta ku tuko qaala wuxu uhi fadakaltu waan galay uma rajactu fasallaytu waan tukaday labadii ragcadood uma rajactu waan soo laabnay bal kolley xadiidkan dee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sida xadiidkii kacab ahaa marka uu yimaado rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh safar kaba yimaado waana inoo soo socdaa masjidkuu ku bilaabi jiray markaasuu laba ragcadood ku tukan jiray oo dadkaa u imanaya halkaasuu ufadhiisan jiray dee reerkiina siay hagaag ugaba war helaanba imika jaabir walow imika xadiid keliya ay tahay oo imika dee taxiyadii iyo waana sheekhu tarjamadan udhexaysiya xataa raqam inoogu dhexeeyaa ma jirto raqamkan marka la eego kitaabkee mutasalsilkee dee min awali kitaab ilaa akhiri axaadiista mukarar la-aanta iyadoon mukarar hayn lagu tirinayo waana dee tartiibkii maxamed faad cabdilbaqi toddoba boqol iyo shan iyo toban bu aniga kii hore idhigtay imika labadan riwaayo dambeeya waa duruqun xadiidkaasi lahaa ee raqam cusubi ma jiro waa xadiidkii hore un waa xadiidkaasun oo markaa malaa waxay ahayd un istidlaalku inuu jaanib u noqdo arrintan ee jirtay ee rasuulka ilaahay baan masjidka uu soo galay iyo kelinkuu joogayna dee waaba surta waa de wax la jamcin karo oo dee masjidkiibuu ugu yimi uun markaas masjidkii ugu yimi oo ruux masjidka kadinkiisa jooga oo ruux masjidkii jooga uun waana halkii uguba yimi bal waxa weeyaan taxiyadii masjidka xadiidka abu qataada ayaaba dee kuba caddaaya xadiidka kale ee rasuulka ilaahay ninkaa uu ku yihi kac oo tuko isagoo khudbaynay iyo bal umuurahaasaa inoogu cad ama xadiidkan isagu waxa weeyaan marka la eego jaabir ibn cabdillaahi waana xadiidka kacabee dambena waa lamid ee dee rasuulka ilaahay ficilkiisiiba ah ruux hadduu yimaado o uu safar kaba yimaado dee geesna ilaahay isagoo nabad qabay inuu soo gaadhsiiyey waaba salaadan in nooc shukri bay noqonaysaa reerkiina haddaanay usii warhayn waabay kaba warhelayaan hadduu san oo kale dee rasuulka ilaahi iyo dad ruuxu dee markaas malaa martabadoo lasoo booqanayo uu yahayna iyadana waaba lagu soo siyaaran karaaye waa dee masjidka in laguma bilaabo salaad lagu tukado taasi ama labada ragcadood lagu tukado ee axaadiisan baa inoo faa'ideynayso kollay dee istixbaabkeeda inoo faa'ideynaysa wala aan leenahay riwaayada hore xadiidka jaabiriya kuwan ee waxaan laba baab ka kala dhigno oo aan kala qaadno oo midna aan u daylisano taxiyadii haddii markaa rasuulka ilaahay ugu soo galo u yimi sax weeye oo rasuulku uu fadhiyay saa xadiidka abu qataadaba laakiin hadduu kelinka taagnaayoo kaloo rasuulku leeyahy gal masaajidka oo labadii ragcadood ku tuko dee salaadan kale uu daliishaday unbaabuu daliil nooguma noqonayaaye bal markaa kolley xadiidka iyo wuxuu waa taas buu noqonayaa maxaana shaarixu leeyahay xadiidka waxay noogu sugan min istixbaab ragcatayn in alqadim min safari fi lmasjid awala quduumi ruuxii dee yimi de wa hadduu masjidka soo galo weeye haddii masjidkii ku dhow yahay weeye kollay wadagoodii iyo koodna waaba kala dunaan karaaye laba ragcadood in laguma tukado marka ugu horreeyuu yimaado sunanimadkeed wuxuu leeyay in hadihi salaatu maqsuudati lquduum min asafar la annaha taxiyat lmasjid buu leeyay salaadani waa salaad safar oo taas maqsuudo ah imaatinkii safar lagaba yimi ee maha taxiyadii masjidka taase adigu waa caadiye hadalku waxun baan yar dee yar yar qariiba uun kala qaadka xadiidkii labada baab xadiid keliya uun laba dhinac loo kala deliishaday taasun baa yar ah wax mustaqraba imaka halkan وعن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني بن أبي عاصم وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا oo waxay labadoodu yidhahn waa cabdالرaزاq iyo ضحاk بن مkhlد أبو cاaصم النبيل أخبرنا بن جurayجi قال أخبرني بن شهاaب أن عبدالرحمن بن عبداللhi بن كعب أخبره عن أبيه عبداللhi بن كعب وعن عمه عbaydاللhi بن كعب عن كعب بن مالك kale snadku waa dee qoys ba adigu كعب بن مالك iyo labadiisan uu dhalay cubaydاللhi بن كعبin iyo cabdاللhi بن كعبin oo labadaba xadiidkii warinaya waa xadiid keliya waxaa labadoodaba kabada warinaya mid ahaan inankiisa oo cabdالرaحman iبn cabdاللahi midna waa aabihii midna waa adeerkii adigu markaasi kolley ilaa iبn شihaab iyo cabdالرaحman iبn cabdاللahi بn كacbin iyo labadan kale ilmo kacb iyo kolley waa taabiciintu bay ka wada mid yihiin wuxuu markaa kacb iبn malik أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa laa yqdamu mid aan iman min sفrin sفr kama iman jirin ilaa نahaaran maalin un mooyaane fضxa waliba waqtiga barqada faإida qadima marka uu yimaado badaأa biالmasjidi masaajidkuu ku bilaabi jiray faصalىa فيhi ragcatayni laba ragcadood buu tukanayay masaajidka dhexdiisa ثuma jalasa فيhi markaasuu fadhiisanayay oo dadkaa dee soo ziyaaranayo taasuu u fadhiisanayay rasuulka ilaahi salawaat الlahi وaسلaaم عalيه intani waxay ka mid tahay xadiidkii dheeraaye kacb ibnu malik tawbadiisa ku tacalluqsanaa kiibay qeyb kaba mida ay tahay oo uu kaga warramayo markii uu soo noqday in de waa si uu yeelay xadiidkii dheeraa ee kacb ibnu malik iyo labadiisii saaxiibadiisii ama labadii ne dee markaa qadwadii tabuka kaba hadh kaba hadhay marka waxa ay tahay uun xaggan rasuulka ilaahay inaanu maalinun mooye waktigaleba iman jirin waa ta aan sheegno habeenkii waana inoo dambaysaaye habeenkii iyo gurogal in reerii loogu yimaado iyagoo kaa warhayn rasuulku waa munahiyey xagga waktiga duxadana waa sii badnayde dee waana hadduu meel ku dhow madiine intuu habeenkii uhoyday uu markaa gelin hore soo galo ee awqaadda qaarkeed galabbu waa soo geli jira oo xadiid anas ba ahaa wuxuu iman jiray dee ama waxa weeyaan gelin hore awilcashiya ama gelin dambuu iman jiray adigu maalinun buu iman jiray arrintan kalena xagga masjidka waa taa markaa horeba aan soo maray oo ah inuu rasuulka ilaahay dee horta masjidka kuma bilaabi jiray oo guryaha marka hore iyadoo hadda ay kaba war heleen baanu gurigii toos uba tegi jirin dadka u imanaya soo siyaaranaya uba fadhiisan jiray labada ragcadoodna uu kuba tukan jiray waana arrintaa hore istixbaabka halka ay kaba qaateen culimadu bab istixbaab salaati الduxa wa ana aqalaha ragcataani wa akmalaha amani aman hamaani rakacaati وأوصدها وأوصدها أربع ركعاaت أو ست والحصر على المحافظة عليها kلe waxyaalada xadيdka inoogu sugan iyo umuuro laga yaabaa ama meelo kale iyo de xadيd kale yar ay keenaysa iyo laga yaabaana de madhab ahaan si dee laguma yaqaaniyo ba adigu malaa تrjamadii ay yar wada kulansanayaan wuxuu u baabaysan yahay horta salaada waqtiga duxada la tukado sunanimadkeeda ay sunno tahay waana salaad sunaa fadli badan le aadna laisugu adkeeyey oo las laisku tarkiibiyey bal taasba weeye ee kolley waqtigeeduna wuxuu bilaabmayaa waqtigaas salaada laisu diiday marka uu baxaba waa salaad la tukan karo ilaa ay cadceedu ka suuleyso laakiin waqtiga ugu mudani waa markaa ay dee barqa kulul noqotay cadceedu ay kor noqoto sida xadiidkii salaat lawaabiina xiina tarmadu lfisaalu dadka awaabiintaa salaadoodu waa markaa dee nerga iyo waxyaalahaas intay cadceedi kulaato dee ciid iyo waxyaalahaas ay gubayso ay dee iyagina de cagahood iyo wixi waa jilicsan yihiin oo kuleelkaa yar baa danqayabe adigu markaa waxa weeyaan un ruuxii dee dhulka isagoo kabale ku joogsanaya uu dareemi kara cadceedda kuleelkeedii uu dareemi karo oo markaa waa waqti dambe un taa waa tasii fadliga badan laakiin waqtigeedu waa intaasba wey horta bal markaa taa istixbaabkeed waxyaalaha way noo iman doontaa taas wa an aqalaha ragcataan waxaa kaloo baabku u baabaysan yahay salaada duxada inta ugu yari laba ragcadood inay tahay o de waa sida dardaaranadii rasuulka ilaahay abudar iyo abu darda iyo abu hurayre iyo bal matalan taas inooguma sugan oo laba ragcadood waa waxa ugu yar ragcad ma noqonayso laba ragcadood wa akmalaha hamaani rakacaatin ama hamaani rakacaatin inta ugu kaamilsanna waa sideed ragcadood oo ujeedadu marka la eego waxa ugu kaamilsan ama siduu kutubtiisa qaarkoodna wau kaba cabiro ugu fadliga badani waa sideed ragcadood waa walow dee ay yidhaahaanba isaga naftiisa kutubtiisa qaarkood ku yidhaahaa waxa u fadli badan sideed ragcadood laakiin haddii la eegayo cadad iyo tir ahaan waxa u badan labiyo toban ragcadood ee bal taas in aan casharka la yar sugne waa waxa ugu kaamilsan oo ujeedadu hadduu ruuxu laba ragcadood ku gaabsado waa sax hadduu doonayo inuu inta ugu kaamilsan waxa weeyaan tukado sideed ragcadood bay noqon sida xadiidka umuhaniya inoogu soo socda waana xadiid aynu qeyb ka soo aragnay waa usadaha dhexdhexaadkeeduna ama arbacu rakacaatin aw situn waa afar ragcadood ama lixo ujeedadu laba ragcadood way ugu yar tahay haddaan eegno kamaalkeedii ana alkamaalna afartiya bay noqon lixdina way ka ziyaadsan tahay waxa ugu akmalsan ama sida dee uu kaba cabiray meelo kale ugu afdalsanna labiyo toban bay noqonaysaa mee sideed bay noqonaysaa waa sa itaa leh walxasi wa baabu lxasi cala almuxaafadati calayha iyo waxaa kaluu u baabaysan yahay boorintii laisku boorinayey in la ilaaliyo salaadaas oon la fudaydsan bal waana axaadiistu kolley de waanay axaadiis iska wada daahira oo waanaan iskada wada raacin doonaa baabko waan dhamaynaynaa biidn illahi tacaala waayo axaadiisu axaadiisna iska wada saalana lakin waxay u yar baahantuun meelo qaarkood baa si lagu jamcin lahaa iyo dee ishkaalaad yar leh khaasatan axaadiisa caaisha oo kale وxadثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarana يزيد بن زurيع عan سعيid الjurayriي عan cabd للhi بn الشhقيqin سعيid بn iyas الjurayri horeynu kitaabka mare ugu soo aragnay cabd للhi بن shaقيqna xalayba waa kii inooguma sugnaa xadiidka iبن cabaas oo kale qaala elhaa hadda hadalkii iبن cabaas yiri baa shaki iga galay ki ninki laha qaala wuxuu yihi cabd للhi بن shaقيq الcuqayri qultu لcaaشhaةa caaشha waxaan ku idhi hal kaana النabiyu slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ma aha yusali duxaa salaada duxada mid tukada miyuu ahaa ayaan idhi qaalat waxay tihi la meeye salaada duxada ma tukan jirin ilaa an yaji'a inuu ka yimaado uun mooye min maqribi maqribkii oo safaru ka yimaado isagoo maqan hadduu yimaado dee waqtigaa barqaduu soo geliyo waa kan masjidkaba fadhiisanaya ku tukanayay inuu markaa maqnaanshihiisii ama safar ka yimaado mooye salaada duxada ma tukan jirin bal waa riwaayo inoo haya وxadثna cbaydاللh بن mعاad qال xadثna abي qال xadثna khms بن الxaسن الqaysiy عan cabdاللh بن شhقيq qاaل qلت لcاaشhaةa akاn النaبiy slى الlه عليه وsلم يصلي الضحى qاaلت la إlا an yaجiئa min mغibi inuu imaatin iyo mqnaaشho ka yimaado mooye ma tukan jirin bal waa riwaayadii cabdاللh بن شhقيq riwaayo labaad oo caaشhana an aragno waa tan xadثna yaحya بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عan iبن شhihاab عan curwaة عan caiشhaةa أنha qاaلت ma raأyt man arg رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulki ilaahay يuصلي xaalu tukanaya صبxaةa الضحى ضحada صبxadeeda صبxaduna salaada suنa oo dhan ba صبxa way kaba cabiraan oo dee markaa waa naafila un bay صبxa lamid tahay haddaba salaada ضحada ama sunaha ضحى isagoo tukanaya maan arag qط weligeyba bay leedahay mamaan arag وإنii anigu la uصabح haddana lakin anigu waan tukadaa anaa la uصaliha la astaxiبhana meelo bukhaarي way dhacdayo muwaضa iyo walow barhkood riwaayadana ay raajix yeelaan oo waan dee anigu doorta dooranayaaba in la tukada maya anigii waan tukadaayo waan tukadaa bay leedahay laakiin maan arag rasuulka ilaah utukanaya marka maxay tihi sababta aan rasuulka ilaahay utukanahayn ama inay weliba imika riwaayadan maan arag un bay leedahay wain kaana wain hushaaniya kaana wuxuu aha rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam layadacu mid ka taga alcamala camal bu khayra ayuu iska daynayey walxaal huwa yuxibu wuu jecelaya an yacmala bihi inuu ku camal falo muxuu u daynayey khashyata an yacmala bihi naas dadku inay ku camal falaan isagoo ka cabsanaya oo wuxuu ka baqanaya waa si taraawiixdaba uu daayay intu habeena tukaday inay dadku intay laazimaan ay kula cabs ku camal falaan fa yufrada calayh marka waa ra'fadii iyo naxariis iyo shafaqadii ummadiisa uu naxariisanayay taasi ahaydoo camal uu jecelyahay inuu kula camal falo khayra ayuu iskaba daynayay isagoo ka baqanaya dadkii intay kaga daydaan ay ku camal falaan marka dambe laguma farad yeelo hadhow taas mashaqo iyo culays ay kuma keento si uu taraawiixdaba u daayey inuu dee ku tukado markuu habeenna soo baxay fa yufrada calayhim marka halkana maxaa inoogu sugan waxay leedahay rasuulka ilaahay walow ay ti leedahay maan arag imika may odhan muu tukanahayn maan arag bay tidhi isagoo subxata duxa tukanaya anigu maan arag bal riwaayada mucaado taa hore eg markii hore cabdالlahi بn shaqiq baa xadiidka ka wariyey markan labaad curwaan haynaa mucaadaة اcadawiyana xadiidkeedu waaba kano muxuu yihi mslim xadaثna shaybaan بn faruqa qaala xadaثna cabdاlwariثi qaala xadaثna yaزيid yaعni rishka oo ninka aynu marar kala duwan soo aragnay qaala xadaثanii xadaثatnii mucaadaة waa mucaadaة alcadawiya ayaa ii warantay oynu hore usoo aragnay on welibana aan tarjamadeeda wax kasoo yar hadalay annahaa mucaada sa'alad waxay weydiisay caaishata radia allahu canha oo waxay tidhi kam kaana imisuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yusalii ma tukada salaata duxa ma tukan jirin ma ma tukan jiray may weydiin waxay leedahay imisa ragcadood baa rasuulka ilaahay salaada duxada tukanaya qaalat caaisha waxay tidhi arbaca rakacaatin afar ragacdood buu tukanayay wayaziidu kolkalna waa ka ziyaadinaya ma shaa intuu doono intaasna waaba kama badinaya xadaثna mحamed iبn msنى وبn bashاri qala xadaثna mحamed iبn jaعfari qala xadaثna shucbat can yaزيda bhada اsnaadi mثla وqala yaزيd halkii ma shaءa keliya wayaزيd ma shaء allah ilahay wixi uu iraadeeyo ama doonana waa kordhinaya وxadaثnii yaحya بn yaحya yaحya بn xabيb الxاariثiy qala xadaثna khaalid بn الxاariث can سacيidi qala xadaثna qataadaة أna mعaadaة الcadawiyaةa xadaثaتhm mعaadada reer bnي cadi ayaa u warantay qataada iyo dee dad kale oo la joogay maxay uga warantay can caaشhaةa qaalat anaha qaalat caaشha inay tidhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi waxaa yusalii mid tukada الضحى saلاada ضحda arbعa afar ragcadood buu tukanayey wayaزidu waan u ziyaadinaya ma sha الlah intaa in ka badanna rasuulka ilahi awqaada qaarkeed waa tukanaya wixii ilahay iraadayena waa kuba daraya وxadaثna isحاq بن ibrahim وبن bashاr جamيعا عan mعaad بn هisham qaala xadaثnii abي can qataadaةa bhada الاسناadi mثla oo waxaa mعaad iبn هisham baa le aabahay waa hishaam dastawa-i ayaa qataade iiga waramay isnaadkaasuna qataadana waa can mucaadata can caaishata xadiidkii aynu ka soo baxnay ama lafdiga kala soo baxnay mid laba mid ah misrigia kana rasuul lahi salى الlahu alay slam yusali duxa arbacan wayaziidu ma sha allah bal axaadiistii imaka marka la eego xadiisu mahaniya axaadiis kale ay noo soo socotee in yarun baan ku yar joogsanayaa axaadiisana caaisha waxaan aragnaa axaadiisteeda nooc tacaarud ama ikhtilaaf inuu jiro waxay xadiidkii hore aan kusoo aragnay rasuulka ilaahay muu tukan jirin inuu safar kaba yimaado mooye oo dee safar markuu kaba yimaado xadiidkii kacabiyo waataan kuba soo aragnay inuu masjidka kuba bilaabi jiray gelin horena iman jiray iyo duxo iman jiray laba ragcadood xataa dee waktigii duxada ha laba idhaha waktigaasu tukan jiro halaba yidha haddii la doono dee duxaba may ahayn lakin waktigii duxada muu tukan jiray oo masaajidka taxiyadiisiia labadaa ragcadood inuu tukan jiray taas oo dee iyadna waa taa ay leedaho hadduu safar ka yimaado salina masaajidku ku bilaabaya gelin horena waa imanayay markaa waa tukanayay laakiin marka kale ma tukanahayn waa lafdigaas xadiidkan ku xigayna waxay tidhi maan arag rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo tukanaya maan arag oo iyad tan araggeedun bay kaba warantay laakiin anigu waan tukadaa rasuulka ilaahi wuxuu u daayeyna waa taa kaba warantay xadiidka saddexaad baa ka duwan kuwaas oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu afar ragcadood tukanayey kol kolna intaa in ka ziyaadsanba uu tukanayey kolley siday culimadu bal jamcu kolley intaan sheegayun maaha waa kaba badanyaya ruuxi rabaana fatxubaari oo kale aqwaasha malaa iyadoo dhan waa kaba heli karaa eeaimo duxada un ku khaas yeelay kutubtaa xaakimiyana waa jiraanba ma ogin kitaabkiisaas xaafid muxajar iyo waktigoodii waa jiray imaka in la hayo iyo in la madbaciyo in kala war umaba haye oo duxada iyo axaadiistaas iyo e kolley axaadiis kala duwan baa kuba timi bal waxyaalahay ku jamciyeen caaisha xadiiskeedii ama axaadiiseedan waxaa kaba mida rasuulka ilaahay kol salaadiisii way anfiyeysaa muu tukanayn waa tan tidhi kolla waa tan sugtee tidhi afar ragcadood buu tukanayey waxay adigu bacdigood ku jamciyeen rasuulka ilaahay awqaadda qaarkeed waa tukanayey oo dee fadligan ay leedahay ee inooba dambeeyo daraaddeed isagoo ka markaas ayuu tukanayay awqaadda qaarkeedna waa ka tegaya isagoo ka cabsanaya in ummaddii lagu fardiyeelo sida xadiidkeedna ay kuba timi camal uu jecelyahay inuu ku camal falo ayuu iskaba daynayay isagoo ka cabsanaya inay dadka intay ku camal falaan hadhow laguma faradiyeelo bal markaa taas waa xagga marka la eegee nefyinta ay salaadii anfiday marna ay sugtay taa waa laguma jamciye arrinta de laakiin laftigan amaan aragba rasuulka ilaahay isagoo weligeyba tukanaya salaada duxada waxay leeyihin dee tani cibaaradani araggeedun bay kaba warantay ee rasuulka ilaahay salaadiisii meesha kama wada saareyso oo salaadii waa salaad barqa la tukanayo iyadii waxaa la arkaa marka ay dumarku wada dhamaayeen sagaal habeen habeen ayuu gurigeeda ka joogayay intii kale waa ka maqan yahay welibana maalin marka ay tahay dee masjidkii iyo hawlihii kale ayaaba jiro oo kale oo inta markaa uu guriga joogo ama ay arkaan waktiyadaa maalintii ah waaba yartay kol isagoo musaafira dhacaysa kol isagoo xaadiro laakiin masjidkii jooga ama meelo kale jooga ayaaba dhacaysa maalinta uu gurigii joogana dee waaba imika sagaal cisho maalin kamida ayay gurigeedii noqonaysaa sideedii kale waa kaba maqan yahay marka arrinku waxa weeyaanuun dee araggeedii ayay markaa anfiday ee laakiin arrinkan kale ay tidhi waa tukanaya markaa maxay noqon si aan taa u jamcino waxna waa araggeedii waxna wixii markii dambe cilmi ahaan ay ku ogaatay ee looga warramay dadkii arkay ay ugaba warrameen oo ah inuu afar ragcadood tukan jiray kolkolna wax kaba ziyaadin jiray taas oo kale waxaa kaloo bacdigood ku jamciyeen ma kana yusaliha inay uga jeedayna waa tan tiri kana yusalli arbaca rakacaatin ma kana yudaawimu calayhaba oo arrintu ay anfiyeysa mudaawamo rasuulku uu daa'imo sida xadiidkeedaa kale inoogaba muuqdee uu kaba warinaya curwa oo awqaada inuu camal kaba tegi jiray uu jeceliyay inuu laba yimaado isagoo ka baqanayo dadka in laguma farad yeelo waxay anfiyeysaa ay mudaawamo tahay ee asla alficli aanay anfiyayn calaa kulli xaalin ilaalin salaadan la ilaaliyo de oo ay fadli badan ay leedahay rasuulka ilaahayna dad uguma dardaarmay bal haddaanu isagu laazimin axaadiid kala duwan bay noogu sugan tahay saxaabo kala duwanna way noo wariyeen fadligeeduna waa badan yahay oo de waxay noogu fileen xadiidka inoo soo socday abu dar oo ah inay ruuxa sadaqaadkii badnaa ee laga doonayay xubnihiisa iyo mafaasishiisa maalin kasta inuu ka bixiyo oo sida xadiid kitaabkan kuba sugan ah ruux kastaba saddex iyo saddex boqol iyo lixdan mifsal waa saddex iyo boqol iyo lixdan sadaqo oo dee tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir iyo amr bimacruuf iyo waxaase hakaba gudeene waxaa xadiidka inooguma sugan waxa sadaqaadkii oo dhan ba u wada noqonaya oo umuuraha ka wada gudaya laba ragcadood waktiga duxada tukado taas baa horta fadli ahaan ba inoogu filan baan leenahay oo bal xadiid baa jiray waana xadiid qudsi oo kale ina aadam dee tirmidi iyo keyrkiiba ay wariyeen ibnu aadam irkac li arbaca rakacaatin waa fi awali nahaar waxaad ii tukataa afar ragcadood maalinta gelinkeeda hore agfika akhira ama inta dambe haddaad taa la timaado wixii ka dambeeya intaa anaa kaaga filaan wax kastaba ujeedadu badbaado iyo wax kastaba way ku noqono bal waxaan leenahay in caaisha un maaha saxaabo kale ibnu cumar way nooga sugantay isagoo bidco ku magacaabay isagoo muxdatho ku magacaabay isagoo yidhiba in cuثmaan waa la dilay iyadoo cid tukanaysaaba aanay jirin waxyaalahaas ibnu abishariya keyrkood welibaasa nin saxiixa lagagaba wariyey bidco isagoo le waxyaalahani waa muxdath laakin wax kasi taa wax ka fiican ay dadku lama yimaadeen mama jirto waan jeclahay iyo waxyaala taas oo kalea bacdigood waxay kaba dhigeen mudaawamo la daa'imo ama markii dambe walaa arrin baa jirtay ah in masaajidda loola soo baxay oo dee daahiro muuqatay ay noqoto masaajidiio camiran oo lagu tukanayo taasoon jirin iyo waxyaalaha inuu ugaba jeedo bidcanimada ama muxdasnimade laakiin isagoo waa la weydiiyo ma tukata mayo abubakar ma cumar ma tukado mayo oo abubakar ma tukado may oo rasuulka ilaahi ma tukado uma malaynayo bukhaari bay kuwa sugan tahay oo kale ibn mascuud oo kaleo mala iyadna mudaawamo y iyadna maya duhuur ama idhaar la muujiyey oo si waxay shacaaraba noqotay inkiraya saxaaba iyadu inkirtay way jiraan laakiin maxaan leenahay de ruuxu hadduu cilmi inkastaba haba badnaadee cilmigii oo dhan ma wada koobayo wuxuu ogaanaya wax ka qarsoomayaa jira cilmigii rasuulkuna saxaabadiibuu ku baahsanaa axaadiistii kaleba rasuulka ilahi haddaanay mudaawamadaasi inoogaba sugnaanin mudaawama aanay inoogaba sugnaanin oo dee taasi ma hayno qawlkiisii iyo taas iyo umuurahaas iyo dardaaranku saxaabo kulaba dardaarmayo umuurahaas aynoo suganoo bal waxaan leenahay waa salaad fadli leh oo taas lakin hadday dhacayso sidaa dee saxaabada qaarkood ay yar ka baqanayeen oo kale in dadkii ay u qaataan inay waajiba tahay say u ilaalinayaan ay u laazimayaan ama loo muujinayo laga baqdo in loo qaato dee waajibba inay tahay taas oo kale dee inkaarkii way imanaysaa ama dee in la iskaba daayo si dadka ay u ogaadaan xaqiiqadeedu waxay tahay lakiin bal waxaan leenahay axaadiisa caaisha kolley waa alfaadahan kala duduwane ee umuurahay kuma jamciyeen taas baa kaba mida un culimadu waxaan leenahay rasuulka ilaahi waa tukaday laakiin sida muuqata dee maaha maalin kastaba inuu tukaduu laazimay taasi may jirin waa taa caaishaba hadalkeeda inooguma sugan وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة عن cمر بن مرة عن cبدالرحمن بن أبي ليلى qال وxuu yihi waa taaبعي weyn weeye abيna waa صحaaبiba ma de cاalimna ahaa ma أخبرnيi ima waramin أحad أحad أنه ra'ىa inuu arkay النبي صلى الله عليه وسلم يصلي isagoo tukanaya الضحى saلاada ضحda إلا أmhاnin أmhاni un mooyaane oo axad ii sheegay inuu arkay rasuulka ilaah oo salaadaa tukanaya waa dee isagu saxaabadii loo kulmay saxaaba badanna waa la kulmay kolley waktigaa uu sheegaya wakti dee uu markaa ama dadka weydiinaya wakti dadku ay badnaayeen baabu ahaaye laakiin wuxuu leeyahay cid ii sheegtay inay aragtay rasuulka ilaah daxo tukanayoon umuhani ahayn ma jirto umuhani baa ii sheegto waa tan fa inahaa umuhani xadaat way warantay oo waxay kuba warantay ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dakala inuu soo galay beytaha aqalkeeda yowma fatxi makata maalintii fatxu maka uu soo galay fasallaa wuxuu tukaday rasuulkii ilaahay tamaaniya rakacaatin sideed ragcadood ayuu tukaday maa ra-aytum waktiguna wakti dee duxa ayay ahayd kolley imaka halkan oo duxa dee inay salaada duxa ahayd inay salaad kalaba ahayd oo barhkood ka ilaahan shukri ilaahay ugu shukraya nicmada fatxiga khaalid bin walid baa la sheegay maalintii xiire inuu tukaday oo kale oo barhkood ay leeyihiin salaatulfatxi baaba jirta ruuxu haddii deesan oo kale adoo jihaad kuma jiray qalabadii ilaahay ku siiyo salaadtaasoo rasuulka ilahay ka maabay salaadiisa barhkood baa kuba xambaaray laakiin alfaadaha xadiidka barhkood ee umuhani baa dhacay rasuulka ilaahay baan arkoo subxata duxa subxadii duxada ama subnaha duxada tukanaya dhacdo bal markaa taas bay xujada kaba dhigan culimadu wuxuu yihi sideed ragcadood buu tukaday ma ra-aytu man arag bay umuhani tidhi sallaa isagoo tukaday salaatan salaada qad waa dee imaka waa darfigu u yahay un zamankii tegay nafyinteedo had iyo goor nafyigan baa loo isticmaala isagoo isbaat laba socdo mala haddii la arkayna waa wax iska yar buu noqonayaaye man arag weligayba bay leedahay isagoo tukaday salaad akhafa minha salaada ka fududayd oo macnaa salaada rukuucdii iyo qira'adii qiyaamkii iyo sujuuddii isku dhidhawaayeen oo salaad ba hayra lakin anahu kaana waxaa yutimu rukuuca wasujuuda rukuucdiiyo sujuudda mid taam yeela kolley xadiidka umuhani uu inoo soo socdaa waana duruq kala duwan waan iswada raacinayna walam yadkur ibnu bashaari fi xadiidihi qawlahu qab ibnu bashaar iyo ibn lmusana waa labadanoo isku sanadna dhintay oo lahaayena odhanaya kana kafarasay rihanin moxamed ibn musana iyo moxamed ibn bashaar labadood ma raggan umuhaatu sitale sheekh bay u ahaayeen oo sagaal sheekh ama toban ay ku kulmaan bay labadooduba kaba mid yihiin labada xadiidka uu muslim ka wada wariyey marka moxamed ibn lmusana isaga riwaayadiisa way ku sugnayd ma ra-aytuhu salla salaatan qado akhafa minha lakin ibnu bashaar ma ra-aytuhu salla salaatan akhafa minha yo laftigaa qadun baan kuma sugnayn وxdثnي xرmلة بن يحyى ومحمد بن سلمة المrاdي qال أخبرnا عبد اللh بن وهب qال أخبرnي يونس عن بن شهاب qال xdثnي بن عبد اللh بن الحارث أنa abaahu cabdاللahi بن الxاriث بn نwfr qaala oo iبن شhihaab baa leh waxa ii waramay cabdاللahi بن الxاriث inankiisii inooma magacowna kalayna wmubham ma fihi raawi lam yusam sidu saaxiب الbayquniya lahaa marka ruuxaan la magacaabin iبn fulan ha la idhaaho ama waxa weeya dee camu fulan ha laba yidhaho wuxun ha laba yidhaahaa ma rajulye ruuxaan magaciisa la sheegin sanadka uu ku sugan yahay waa kaa ay ku magacaabaan culimadu mubham ama taas oo kale dee xukumka uu leeyahayna ibhaamka caynkaasi waa hadduu sanadka san oo kale ugu jirana xadiidkaasi dee ninkii kol haddaynaan garanayn cadaaladiisina ma garanayo qaybaha daciifkay kuma daraan haddii uu matiga yahayna se iyadoo sanadkii inoo wada leeyahay oo san axaadiisba kuma soo aragnay qaala rajuluna ma sa'ala rajulun rasuula llahi sala allahu alay wasalam nin baa rasuulka ilaahay weydiiyey ninku xadiidkii inooma warinayo matigii buu kaba mid yahay taas oo kale iyadoo dhib ma keento bal markaa taas baa jirtay casharkii xalaytee inoo dambeeyey ama halkii inoogu dambeysay xalayto waxaa marka ahaa baabu istixbaabi yamiin alimaam iyaduna waxaan kusoo maray waayo casharka aakhirha may may casharka aakhirba maahayn dhexday ahayd be de lakin waan dhaafay xalay عن hابت بن عbayd wa bab استحباaب يمين الإmام عن بن الbrا عن الbrا markaasna ibhاm baa jiray oo ina bare oo isagu aabihii bara بن عazib kaba warinaya bal kaa xalayna haddaba si aan imaka isu raaciyo ninkaa iبن الbrا xalay halkaa uu soo yihi magaciisa cubayd baa la idhaahaa waa taabiعي bara بن عazib baa la dhalay bal isagu ninkaasi ninkan aan ahayn oo lamid maaho waa nin xagga rutbada uga hooseynayo oo muslim horta wuxuu kuguma sugan yahay halkaa aynu xalay soo aragno un mooye meel kale isagoo ku warinayaba riwaayo kuma laha xadiid kastaa muslim u wariyeyna abu da-uud iyo ibnu maajah iyo way wariyeen nasaa-iba tirmidi baan la warin dhammaantoodna ibn albara bay yidhahen waxaan abu da-uud ayna abu da-uud baa inoo magacaabay oo magaca waxaan ka helaynaa abu da-uud oo isaga cubayd yihi cubayd ibn albara ayaa la idhaahaa waana dikrina halkan ub xadiidkaasun bay dhammaantood kaba wada wariyeen bal taas ba weeye ama ninkan aan hayno ibnu shayaab wuxuu yihi ina cabdillahi ibn xarit horta cabdillahi ibn xarit kani waa cabdالlahi بn xarث ibn nوfl ibn الxarث ibn cabdimطلب waa nin aalubeytkii rasuulka ilaahay kaba mid ah ama de aalkii rasuulka ilaahay kaba mid ah marka cabdالlahi بn xarث waktigii rasuulka ayuu dhashay oo saas baabay u yidhaahaan aragti buu leeyahay macnaha maaha dee nin weyn oo rasuulka ilaahay wax ka wariyey oo wax ka dabdiyey ama tamiis ku arkay lakiin cahdigiisii buu dhasho ru'yuu leeyahay aabihii xarث iyo awowgii nowfal oo la arko nimankii reer bani m cabdilmuطalib ninkii ugu da'weynaa inuu ahaa markaase dee islaamay oo adeerkii cabaas iyo xamziya waa ka weynaa nowfal adeerkood cabaas waayo adeer bay u ahaayeen waayo isaga nowfalkani waa nowfal ibn xarith ibn cabdilmuطalib buu noqonayaa lakiin haddana waa ka weynaa raggaase marka xarith iyo nowfalba sux bay leeyihin oo asxaabtii rasuulkay kaga mid yihin cabdullaahigana ru'yuu leeyahay maxaa markaan soo gaadhnay ibn cabdillaahi ibn cabdillaahigan barhkood adigu kolley cubaydullahina magaciisa waa la yidhi barhkoodna cabdullaahi bay yidhahdeen o aabihi isku magacayiin waa nin hiqa markaasoo ama waa cabdullahi ibn cabdillahi ibn alxaris ama waaba cubaydullahi ibn cabdillahi ibn alxaris oo kolley cabdullaahi baan horreysiinaynaa walow marka dee de cubaydullaahina laba yidhi cabdullaahina laba yidhi oo isaguna waa taabici weeye aabihina ru'yadaas buu lahaa ama taabici wey buu jaanibkaa kala aba noqonaya ee laakiin waa nin hiqa inankii cabdالlahi iبn الxarث oo aan leenahay waa cabdالlahi بn cabdالlahi بn الxarث ayaa wuxuu yihi oo uu sheegay aabihii cabdالlahi بn xarث ibn nوfl ibn الxarث ibn cabdالمطلب inuu yihi sa'ltu isagu markaa eg xaggaa hala idhaah aragti buu leeya waktigii rasuulku dhasho dee waxaanay saxaabadu ilmaha u dhasho way ugeyn jireen taxniikiyo taha uguma geyn jireen waana qoyskiisiba bal markaa tani lakiin maaha dee waxa rasuulka ilaahay kaba wariyo tamyiis lahaa isagii baa muxuu leeyahy sa'altu waxaan weydiiyey dadkaan weydiiyey weye waxarastu waanan ku dadaalay calaa an ajida inaan helo axadan axad min annaasi dadka kaba mida oo yukhbirunii ii warama ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay sabaxa inuu tukaday subxata duxa waa si uu cabdiraxmaan ibn abi layla lahaa ninkan cabdllahi ibn axaris baa wuxuu leeyahay aad baan ugu dadaalay oo dad badan buu weydiiyey weliba markaa dadkuna dee waa la joogay oo ibn maaja sunantiisa waxaa inoogu sugan inuu ahaa waktiganu su-aasha la imanayay ahdigii cثman cثmaan oo joogo khilaafadiisi bayda markaa saxaabadii way badan tahay dadku wanaasu mutawafiruun markaasaa uu weydiiyey oon ku dadaalay bal inaan helo axad ii sheega rasuulkii ilaahay inuu arkay ama rasuulki ilahay inuu subxata duxaa tukaday falam ajid maan helin axada axad maan helin yuxadiثunii igu warrama bidalika arrinka dalika arrinkaa kayra ana umahani minta horta cidda ii sheegto subxata duxa laakiin umuhani binta abi aalib ayaa akhbaratni ii warranto waxay igu warrantay ana rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ataa inuu yimi bacdama irtafaca nahaaru intay maalintu kor noqotay ama geel dee barqo dheer ay noqotay cadcadda ay kor noqotay dabadeed ayuu yimi yowma alfatxi maalintii fatxu maka fa utiya bisawbin maraa loo keenay fasutira caleyhi intan qusrigii baynu ku soo maray oo waxaa iyada dee faadimana sida xadiidka kuba sugnayd u asturaysay oo waanu maydhanayay rasuulkii ilaahay fakhtasala uu maydhay uma qaama uu istaag uu kacay farakaca wuxuu tukaday amaaniya rakcaatin sideed ragcadood laa adri ma garanayo aqyaamuhu dherir waa tii ay markii hore lahaydba ma raaytu salaatan sala salaatan qad akafa mina ma raaytu maan arag ma laa adri ma garanayo aqyaamuhu in taagnidiisii fiiha waa rakcaadka dhexdooda u taagnaa intuu qiraada u taagnaa ayaa adwalu dheerayd am rukuucu mise rukuucdiisaa dheerayd am sujuudu macnaha way isku wada dhawaayeen oo waatan tiri kullu dalika minhu kul dalika kaa dhamaanti oo minhu rasuulka ilahi xaggii kaba ahaaday waa qiyaamkii iyo rukuuci iyo sujuudi mutaqaarib wax isku dhow bay ahayd salaad uu fududayninayay oo taas weyn qaalat waxay tihi falam arahu man arag rasuulkii ilaahay sabaxa isagoo salaadaa tukaday qabl waktigaa horteedna walaa bacdu intaa dabadeedna man arag e laakiin maalintaas buu rakacaadkaa tukaday bal xadiid kalena ama riwaayo kalena waa tan inoo dambayso oo wax ziyaada ay noogu sugayiin qaala muraadiyu can yunusa walam yaqul akhbaranii waa magacyadu koleye sanadka eg sheekha muslim baa moxamed ibnu salamat almuraadi labadii sheekh mid ahaan baa kaa ahaa haddaba labadooduna cabdullahi ibn wahab ma ka wada wariyeen markaa wuxuu inoo soo naqliyey markaa sanadka hore akhbaranii yunus can ibni shaabi inuu cabdillahi ibn wahab yihi imaka wuxuu inoo caddaynayaa cidda siiqadiisa taasi ayd ina xarmalat ibnu yaxya ay ahayd ama moxamed ibnu salamat almuraadi isagu muxuu yihi halkaas akhbaranaa cabdullahi ibni wahbin can yunusa can ibni shaabin ee akhbaranii waxa yihi waa umuurahaas yariyo waa ihtimaamkii uu jawaanibka u ihtimaamayo dee kuma badnayn hore usoo aragneen xadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عalى maliki can abi الnadri ana abaa murata mawla umi hani binta abi aalib waynu soo aragnay ninkan horeynu ugu soo aragnay qusli iyo ayaa akhbarahu abunadri buu u warramay oo wuxuu ugu warramay anahu samica inuu maqlay uma hani'in binta abi aalibin umu hani binta abi aalib oo de waa cali bn abi aalib bay isku aabiyi hooye ahaayeen magacii waa kunyadeedii oo walad inan ay dhasho hani la odhanayaa loogu kunyooday ee magaceeda fakhita la odhanayay taqulu xaalay ku qawlayso dahabtu waxaan u tegey on u kacay ilaa rasuuli llaahi salى الlahu عalيه waslam xaggii rasuulkii ilaahi caam alfatx sanadii caam lfatxi fawajadtu waa markii maka la furtay uun fawajadtu waan helay yaktasil waxaa la arkaa iyadu muhaajiriintii kamay mid ahayn oo ma hijiroon oo de waa dadkaasi lakin de ha islaamtee fawajadtu waxaan helay yaktasilu isagoo maydhanayaan la soo kulmay bal xadiidka umuhani duruq horena waynu soo aragnaan leenahay oo halkii de iyagoo kooban baynu qusli baabkiisii kusoo aragnay waxaa lafdigii imaka cabdiraxmaan bn abi layla waxaa inoogu sugnaa ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam dakala beytaha yowma fatxi maka aqalkeedii buu rasuulka ilaahay yimi oo meeshu aqalkeedii bay ahayd lafdigan dambe aynu soo aragnaye cabdullahi bn xaris warinayey isagaa in markaas rasuulka ilaahay baa yimi oo iyaduna taasi kolley lafdigaa hore wax dee ay yar aan idhaahno ikhtilaaf baa jira walow aanay aqalkeediiyo waxyaalo odhan inooguma sugnayn halkana maxaa meesha inooguma sugan inay rasuulka ilaahay iyadoo ujeeda doonaysa rasuulka ilahay bay xaggiisii u kacday markaasay la soo kulantay isagoo maydhanayo sida riwaayo dhacday oo mina calaa maka kolley dee barhkood waxay ka dhigaan laba waaqaca inay kala ahayd ee yar fog way fog tahay maalin keliyana laga wada warramayaaye siay qolooyin kale kuba jamciyaan waxaa la arkay aqalkeedii buu yimi rasuulka ilaahay waana kan kuba maydhanayay iyadna gurigay ka maqnayd oo markaasay timi uno markaasay labada alfaadood isugu geeyeen axaadiisana inta la isu geyn kare la jamcin kare la tasxiixin karo dee lagama dhigo wahamiya waxyaalo wafadimatu walxaal faadimatu ibnatu tasuru bisawbin qaalat waxay tidhi fasallamtu waan salaamay waana maydhanayay rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yihi man haadihi u hadlay isaguna waa tuma bu yihi waa coddu mar waa arkaayo qaalat waxay tihi umu haani'in bintu abi aalibin waa umu haani bintu abi aalib baan ahay bay tihi qaala wuxuu yihi marxaban biumi haani'in waa tarxiib iyo dee waa soo dhaweyn uu soo dhaweynayay marxaban waa tan aan isticmaal manaa saadafta makana ruxban ama dee makaan waasac abad la kulanto waa alfaadaha ikraamka iyo maamuuska iyo soo dhaweynta un oo ilaa waktigeena laba isticmaalo bal taas ba wey bal halkan intaynaan xadiidka dhamaynayo weliba maqsuudkeenii sheekhu umuuro fawaaid uu inoo sheego xadiidka inooguma sugan waxa kuba sugan buu leeyahy salaamu lmarأati alati laysat bimaxramin calى rajuli bixadrati maxaarimi haweeney aan ninka maxramkiisi ahayn waa in adeertii rume lakin maxramkiisii may ahayn oo dee ninkii salaamtaba bixadrati maxaarimi waa tan iyada salaamtay waxaa kaloo inooguma sugan bu leeyay umu hani bint abi dalib iyada taa hore inooguma soo aragnay xadiidkii isra iyabaan kuba soo aragnaybe ruuxu imaka may horta wa iskunye kunye isu yeesho ana umuhani bay tihi ama umuhani bay tihi kunyadna inta badan ruuxa dee ikraam ahaan iyo takriim baa loola yimaadayo ruuxu markuu kunyadiisa sheegayo ana abu fulan oo kale waa laga dhadhansan karaa laga dareemi karaa si wax dee inay markii horeba haddii ikraam iyo ixtiraam loolaba imanayo nooc isweyneyn oo kale oo taas baa meeshii kuma sugnaanaysa markaasa taas bu uleeyahayo wuxuu leeyahay basi inaanu kuma sugnayn ruuxu naftiisa inuu ukunyoodo lakin aduu calaa sabiili tacriif maha isweyneyn iyo taas oo kale tacriif waa lagu yaqaanaayo waa kunyadiisii loo yaqaanay calaa sabiili tacriif ujeeda hadduu kuba shuuroobo u leeyahy ujeedadu haddii dee wax kale laga baqanayo magaciisiiyo taa haba sheego waxaa kaloo iyada kuma sugan bu leeyahay ruuxu dee horey intaa usoo aragnay ruuxa marka la yidhaha isagoo aqal yimi oo laleeya waa kuma lagu yidhi aniga yaanu odhane magaciisi haba sheego ina aniga tacriif kumaba sugneen arrinta kale marxaban biumihanina ruuxu ciddii soo siyaaratay ama uba timid dee rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waana la arkay rasuulka ilaahay iyadoo la salaamay oo ruuxuu salaamay oo dee uu yihi israaciye salaamtiiyo marxaban uu israaciyey acalayka marxaban bal markaa taa uu yihi oo dee bal ruuxii zaahirkaa marxaban ama ku yimiba in laguma yidhaaho ikraam daraaddeed taasi iyadana inay de waxaa de adabtii kalaamkaba ay kaba mid tahay oo kale arrinta rasuulka ilaahay imika uu sheego de waa maydhanayay markaa waana loo asturayay ayuu lehay ruux hadduu maydhanaya ama weysaysanaya haddii laba salaamo taas oo kale inaan basi kuma sugnayn xadiidka inooguma suganta oo aanu lamid ahayn ruux kaajaya ama xaajadiisii gudanayo taa dee lama salaami jirin aanu taa suradani aanay laba mid ahaynba taasi iyadna way inoogu sugantay dee ruuxu cid kale xadradood hadduu ku maydho kole dee cawradiisa asturantahy ama sidan oo kale loo asturayo ruuxan u asturaya marada wahayeyna maaha xagga inuu ka joogay dhinaca kaleu ka joogay oo isaga waa kaba asturnaaye ama cawradiisa calaqal kaba asturnayde umuurahaasna dee jawaaskeed ba inooguma sugan markaasaa maxay yihi falama faraqa min asli usli markuu maydhigii ka faaruquu dhamaydhay ayuu qaama rasuulka ilaahi kaco fasallaa tamaaniya rakcaatin waa halkan maxalu shaahidku sideed ragcadood ayuu tukadayba murtaxifan xaalu yahay mid ku hilaaban oo isku daday oo huwaday un fii sawmin waaxid maro keliya oo maro keliya sia inoo dambaysa intuu labadeedii darfood isdhaafiyey halkan san dee labadii daraf uu halkan luquntiisa saa ugu soo xidhay ayuu isagoo maradaa keliya ku tukadayo taasna horeynu malaha hore wuxugala soo maro dee shay jaaisa weeye un taasne murtaxifan fii sawmin waaxid falama sarafa markuu salaadii ka baxaan qultu waxaan ihi ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow zacama ibnu ummi zacama ibnu ummi hooyaday inankeedii wuxuu sheeganaya macnaa wuxuu yihi weeye oo uu leeyahay caliy bnu abi aalibin annahu qaatulun inuu dilayo rajula nin ajartu aan magan geliyey aabaheed isku aabihii hooyay ahaayena laakiin waa isticdaaf oo dee xagga hooyo wadaadsiga hooyo caloosheed iyo dee naaskeed iyo mulaasamadeed la wadaagsadaa waa nooc dee aabihii way ka dhowdahay oo kaleo waa ti nebi muuseba markii dee intuu ka cadhooday qowmkiisu cijrigii ay caabudeen u yimi haruna uu kaga tegey madaxiisii iyo garhkiisii uu qabtay uu jiiday waktigaa uu cadhaysnaa lahaaba walaalkii iyo ibna umma dee iska hooyane laa taakud bilaxyati o waa nooc isticdaaf oo dee waa taamkana qisadii nebi yuusuf oo kale iyagoo isku aabaha haddana dee walaalkii ay kaba cabirayeen kii ay iska hooyada ahaayeen isagu naftiisu walaalkay kaba cabirayo oo kale iyo in yuusuf iyo walaalkii ay lahaayeen oo kale oo nooc hooyadu dee kale m mal kale waa shay iska macruufe bal markaa waxay tidhi wuxuu sheeganayaa ninkaa dee aanu calool wada galle naas wada jeeqme hooyaday ay dhashay baa wuxuu sheeganayaa nin anigu aan magan geliyey waa qaraabadeedii ama waa me dimaashiyadeedi weeye waa dadkii dee reerka uba dhaxday inuu dilayo fulana bna hubayrata waa ninka magaciisa oo ina hubayratin aba barhkood dee ama riwaayaadka waxaa kuga yima laba nin inay magan geliso labaduba reer beni maqsuumun uu ahaa faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi qad ajarna waanu magan gelinay man ajarti ciddii aad magan geliso maalintii fatxumako iyagu markaa ma islaamin oo isaguna de waa raggii dhibta badnaayo cali baa yidhi waan dili doonaaba markaasu ciddii aad adigu magan gelisay waanu magan gelinay ya uma haniin umu haniye qaalat umu haniin waxay tihi wadalika doxan bal arrintaa dee jiwaarka iyo wixii kuba tacalluqsan haweeneydna ciddii ay magan geliso de waa ashkhaas marka ay tahay dee ummad iyo qoom dhan iyo dad mandiqo degan maaha taasi waa arrintii wulaada ama dadka madaxda ahe lakiin ashkhaas marka ay tahay yascى dimat lmuslimiina waaxida yascى biha adnaahum oo de waa loo magan gelinaya ammaankeedu waa soconaya sida xadiidkeena uguba sugan waktigan haddaba uu salaada tukanayay duxay ahayd iyo barqay ahayd bal weli xadiidkeedu waa kan وxdثnي حجاج بن شhاعير قال حdثna معل بن أسد قال حdثna وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل marka dhaweydna dayg waxaan soo arkaynay عن أبي أن أbا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب imkana مولى cقيل cقيلna waa in أبي طالب oo waa walaalkeed waxaa la yidhaha horta ficlan iyadaa xoreysay oo mawlaheed buu ahaa ee walaalkeedna waa laazimay oo dee kol hadduu welihii walaalkeed walaashihii ay welihiisa leedahay isagina halkan gees buu kasoo gelaya ama waa ku dhow yahay waanu laazimay oo taas baa mawla caqiil loo yidhi caqilkana waa in abi aalib can umi hanin ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam salaa fii beytiha cama اlfatxi ثamaaniya rakcaati fii hawbin waaxidin maro keliya qad khaalafa bayna darafey uu darfihiisa iskhilaafiyey adigu isweydaariye labadiisa daraf bal waxa weeyaan horta axaadiista waxa inoogu sugan bacdigood waaba kuwa le may arrintu waktiga barqadu bay kusoo hagaagtay inuu niyo duxo u niyooday may ahayne qolooyinka u daliishanayaa taas waxay u daliishadeenun iyadoo xadiidkan duruqdiisa qaarkood ay kuba timi rasuulka ilaahay baa tukaday subxata duxa xadiidka umuhani bay ku timi duxada subxadeedii buu tukaday oo taas baa bal daliilku uu yahay waxaa inoogu sugan un rasuulka ilaahay sideed ragcadood inuu tukaday intaa inka badanna axaadiistan dee inoogumaba sugnaa taas baa deeta imaka tarjamadana ay noogu sugnayd aimada qaarkoodna ay uguba tegeen inta ugu fadliga badan salaada duxadu inay sideed ragcadood ay tahay ee wixii ka yarna iyadaa fadliga ama akmalkii le waa taa aynu soo marray afar iyo laba yabana axaadiista waa ta inooguma sugan intaa wax ka badan ma la tukan karaa mise lama tukan karo kolley shaaficiyada agteeda iyo qolooyin waxay idhaahaan afdalku tan haba ahaadee laakiin waxaa ugu badan bay idhahaan labiyo toban ragcadood baa ugu badan xadiid kolley tirmidi wariyey oo uu gariibna kuba tiriyey ayay sidaasi kuba timi ruuxa labiyo toban ragcadood duuxada tukada oo kale ba xadiid kaloo daciifina waa jira isna labiyo tobankaa ragcadood sheegaya marka xadiidka kalaamkiisa kuba sugan daraaddeed ayay dee axaadiistii xoogga lahayd markay tan kuba timi ayay taa atarka un ugaba dhigeen ee laakiin ay leeyihin inta ugu fadliga badan tan weeye walow xadiidkaas iyo marka malaa duruqdiis iyo waxyaalaha kale yimiba la odhan karo way xoogeynayaani waxaa laakiin jirta aimada qaarkood leh arrinkan dee ficilkaa mujaradkuu ahaa wax hadaysan maahayn haddaan la odhan waa cibaado de waa tawqiifiyo jaanibkaasaan kaba qaadanayna marka ruuxu hadduu intaa in ka badan tukado oo intaa kaba badiyo iyadana looma diidayo oo kole sudna kitaabkiisa tanwiir xawaalika waa wuxuu kuba soo qaado uu yidhaha haba dee raaficiyo nawiyo qolooyin ka yar horreeyun baa hadal kaba yidhi laakiin waa dee salaad iskaba furan oo hadduu kaba badiyana wax maanico ku sugan iyo diidmo loo diidaya maba jirto say ruwayaan iyo keyrkoodba ama keyrkiiba ay doortaanba bal waxaan leenahay lakiin axaadiista waxay noogula sugnaa xadiidkanna waa la odhan karaaba waktiga duxadun bay waafaqdaye may ahayba salaadii duxe lakiin laftiga aan soo sheegayay ayaa jira axaadiis kaleo baabkiina waaba kuwan xdثna cبdاللh بن محمد بن أسmاء الضبعي قال xdثna مهدي وهو بن مymuن قال xdثna واصل mولى أbي عyynة عن يحyى بن عqyل عن يحyى بن يعmر عن أbي الأسود الdعلي عن أbي dr عن النبي صلى الله عليه وسلم kolay ragga badankooda yaحyى بن يعmr iyo aبواسود iyo kitaabka bilowgiisa baan kuba soo maray yaحyى بن cqyl magacani waa cqayl malaa habeenno kalena waan soo sheegnay nin cuqayl la yidhaaho oo asxaabtii waaweyneyd ee zuhri ahaay oo hiqaat ruwaad iyo dee raggaas ah asxaabtii waaweyneyd ee zuhri ee laazimtay baa jiro cuqayl aynu soo marray alayli kaasi bukhaari kaasaa ku sugan muslimna kana kaasi waa ku sugan yahin kana waa kan inoo soo raaco yaxya bnu cuqayl qabiila inoo dambayso reer bani cuqayl la yidhaahna way jirtaa waa muslim waxaa ku sugan guud ahaan bukhaarina kaasun baa kuba sugan ama wixii kale sa caqiil ibnu abi aalibkan imakaan haynaba iyo de caqilada kalean arkayno waa caqiilun lakiin bal wax cuqayl la yidhaaho inahaasaa inoo jira iyo kitaabkan aan hayno saddexaasaa jira muxuu yihi marka abu dar can nabiyi salى الlahu alيه waslm anahu qaala yusbixu waxaa ahaanaya calى kuli sulaama xubin kasta oo min axadikum axadkiin kaba mida sadaqatu sadaqo oo xubin kastoo ama mifsal kastoo ruuxan idinka idin kamida mafaasishiisa kamida waxa saaran oo laga doonaya sadaqo dee ilaahay baa siiye ugu nicmeeyey una badbaadiyey isagoo ugu shukriyay sadaqadaasba wey sulaamana wuxuu halkan sharaxa igu sugan asalkeeda hore waa cidaam lasaabic wasaa'ir lkaf faraha lafahoodan yaryar iyo kafka intiisa kale lafihiisa ayaa sulaamo lagu magacaabayay laakiin maxaa loo isticmaalay lafaha jirka oo dhan ba iyo mafaasishiisa o dhan baa loo isticmaalayo xadiidka inoo dambeeye ah insaanka waxaa laguba abuuray saddex boqol iyo lixdan mifsal mifsal kastana sadaqa laga doonaya kaas baa keenaya in halkan sulaamo aan ku fasirno waxa ay luqada yidhaaheen wax ka acabsan oo ah mafaasishii jidhka oo dhan iyo lafaha jidhka oo dhan ayaa waxaa ruuxa laga rabaa inuu sadaqo kala sadaqa uu ka bixiyo marka laakiin sadaqaadkaa badan ee maalin kasta laga doonayo see buu ku gudan karaa wuxuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fakulu tasbiixatin sadaqa wakulu taxmiidatin sadaqa subxaan allah hadduu yidhaha sadaqa loo qori sabaab sadaqay leedahay sadaqaana halkaa kaga dhacaysa alxamdulilah hadduu yidhahna waa sadaqo wakulu tahliilatin sadaqa wakulu takbiiratin sadaqatun wa amru bilmacruufi sadaqa hadduu macruuf iyo wax wanaagsan dadka faro waa sadaqo wanahyun can ilmunkari sadaqatun hadduu munkarkii dadka kaba reebana waa sadaqo hadduu maalintii tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir saddex boqol iyo lixdan kaleba yimaado iyo dee umuurahan wuxuu noqonayaa maalintaa nin shukrigeedii gutay sadaqaadkiina bixiyuu noqon oo waa maalin kasta hadduu intaa kaleba yimaado tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir iyo laakiin maxaa rasuulka ilah yidhi wayujzibu waxa gudaya min dalika waa sadaqaadkaa fara badan oo dhici karta ruuxu ka shuqloomi kara ama iloobi karo walow dikriga dee adoo shaqaynayaba aada la iman karto haddana layska iloobi karo inta badan shaydaanba kuu ilowsiinayo waxaa ruuxa kaga filan oo sadaqaadkii oo dhanba u wada noqonaya yajzi iyo yujzi labadaba way ku dabdiyeen ragcataani laba ragcadood oo yarkacumaa min aduxaa laba ragcadood oo waktigaa duxada tukado ayaa sadaqaadkii oo dhan meesheedii u gelaya ruuxii maalintaa laba ragcadood tukaday hadduu dee afar tukadana way kaba sii badan tahaye wuxuu noqonayaa sadaqaadkii laga doonay o dhan in gutay waa fadli weyn oo ay leedahay salaada duxadu xdثna شhيبان بن فروq qال xdثna عبدالوارث qال xdثna أbو طyاح qال xdثna أbو cثمان النهدي عن أbي هريرةa qال أوصاnي khليlي صلى الله عليه وسلم بثلاث khليilkaygi wuxuu ii dardaarmay saddex arimood بصyاaم ثaلاثة أيام من كuلi شhهر inaan saddex isho ka soomo bil kastaba waragcta iyo duxa maxlusheedku waa halkan labada duxadana laba labada ragcadood ee waktigaa duxada la tukanayo waa ii dardaarmay waa intii ugu yarayd waan u tira inaan witriyo witrigayga tukado qabla an arkuda waa intaasu ruuxa ay hurdadu la tagto khaasatan dadkeena soo jeedayay aan horeba u seexanahayn oo u kaba seexdo ee intaanan seexan witrigayga inaan iska sii qadimto taasna rasuulka ilaahay u dardaarmay waa adigu abu hurayra xadiis bal abu dardana xadiiskiisa waa inoo dambeeyaa وxdثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محamed بن جعفr qال xdثna شhuعبة عن عabاس الجurayري وأbي شhmr الضباعي abي shmr imikun baaban aragnaa waxaana شhaرxa igu sugan magaciisa lama garanayo kunyadiisan un baa loo yaqaanaa waa nin markaas kolley dee taabiciintii kaba mida e lakiin maaha xadiidkay hore unbuu duruqdiisii mutaabacaadka loola iman yeri kabadiyo maaha dadka waa ninka aan sidaasba loo aqoon bal siqaat ruwaadna kaba mid maaha xafnu xajarna maqbul buu kaba cabiro maqbulna wuxuu uga jeedaa ama u isticmaalaa kitaabkiisa taqriib ruuxa axaadiis badan aan lahayn waxa weeyaan wax isaga dee markaas xadiiskiisii looga tagaa ma jirta axaadiis badan aan lahayn marka lagu raaco waxay cid kale ay wax ku waafaqdo ruuxaas buu maqbul kaba cabira haddaan lagu waafaqinna oo cid markaa ku raacsanay xadiidka aanay jirinna layin lxadiid buu kaba cabira xadiidka waa dee iyadna siqa tadciif ama waxyaalihii lagu daciifinayay bal markaa waxaan leenahay abushimr kunyadiisanun baan u garanaynaa inuu taabici yahayna rutbadii sare ruwaadan muslimna ma laha laakiin xadiidku dee waa kaa dariiqiisii hore raggii xufaada ahaa inoogu sugnaayeen inoogu sugan waxani waa iska mutaabacaadkiun buu noqon قال سمعنا أbا cثمان النهدي يحdث عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناجي horaynu usoo marnaan filaya cabdullaahi danaj lafdigan adanajna waa lafdi luqadii dee markaa reer faris ay kuba hadlaye kaba mida cabdullahi ibnu fayrus baa la yidhaha dee magaca abihiba waa maka ninkaa farisiga laakiin waa nin siqaa weeyaan oo taabiciintii kaba mida waxaana yidhaahaa luqada reer faris magacan ama lafdigan adanaj waa la qabe waa alcaalim buu udhigmayey waa ninkii caalimka ahaa walo ay leeyihiin de jiibkuma la tacriibka iyo carabeynta ayaa kaba timi iyagu daanaah bay odhanayeen daanaah bay odhanayeen laakiin magacu waa alcaalim taasoo dee sharxa bay idinku sugantay wahuwa alcaalim u yahy lakin waxaan lenahay maha luga carbeed waa luga farisi weeyaan oo jiibku xataa ay tacriibkani laba yimi ee markaa daanaha iyagu ay odhanayeen قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصدح يا أبو هريرة ودردارم وأبو دردان ودردارم لن أدعهن ما عشت كما نتغى يوم الدين ينتهى النولهي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر لأنك بلك سنة صدح شك صومانا وأن دهري قولنا صومي سور رسولك بيولي صلوات الله والسلام عليه وصلاة الضحى إيه الضحى الثلاثة دون تكدو وتاسم الدين يولي وبأن لا أنام إلا ننسيحا حتى أطير والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك